Aroornimadii maanta waxaa magaalada Cerigabo ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somalilan lagu dilay nin ganacsade ah ninkan ganacsadaha ah ee la dilay ayaa la sheegayaa in lagu magacaabi jiray Cumar Sanjocor wuxuuna dilkiisa si gaar ah kaga dhacay suuqa magaalada Cerigabo ee gobolka Sanaag lama xaqiijin cidda sida rasmiga ah ugu dambeysay dilka ninkan oo dhacay aroornimadii hore ee Saakay sida warbaahintu soo tabinayso dhanka kale xiisad dagaal oo ka dhalatay dilalka loo geysanayo dadka shacabka ah ayaa ka taagan guud ahaan magaaladaasi waxayna wararku sheegayaan inay halkaasi isku hor fadhiyaan koox hubaysan oo sida la sheegayo kasoo horjeeda dilalka ka dhacaya Cerigabo iyo ciidamada maamulka la baxay Somalilan oo dhinaca ah magaalada iyo daafaheeda ayaa wararku waxa ay sheegayaan in mararka qaar laga maqlayo rasaas teel-teel ah waxaana suuragal ah in dagaal uu ka bilowdo halkaasi wararku waxay intaasi ku dareeyaan in Cerigabo laga dareemayo kacdoon ka dhan ah maamulka Somalilan ee jooga magaaladaasi si kastaba ha ahaatee xaaladda ka taagan magaalada Cerigabo ee gobolka Sanaag ayaa la sheegayaa inay noqon karto mid marba marka ka dambeysa sii xoogeysata maadaama ay sor fadhiyaan kooxda hubaysan iyo ciidamada maamulka Somalilan